madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqoor ayaa xalay ka qaybgalay shirweyne diiradda lagu saarayay xaaladihii ugu dambeeyey abaaraha iyo saameynta bini'aadinimo ee ka dhalatay oo xalay ka dhacay aqalka madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb shirka waxaa marti ku ahaa ergeye gaarka ee dowladda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadinimada mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shalay gaaray magaalada dhuusamareeb kadib safar dhanka dhulka ah oo uu kusoo maray qeybo ka mid a deegaanada galmudug waxaa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug xeraalyaha galmudug gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug xubno ka tirsan labada gole ee maamulka galmudug ganacsato culimo dhalinyaro iyo haweenka reer galmudug wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka galmudug oo soo qabanqaabisay shirkan ayaa warbixin guud ee xaaladda abaaraha kusoo bandhigtay shirka intuu socday iyadoona lagu gurfeeyey deegaanada iyo dadka ay abaarta saameynta ku yeelatay madaxweynaha galmudug ayaa ugu dambeyntii shirka soo xiray waxaana baaqu u diray qaybaha kala duwan ee bulshada reer galmudug ee ku sugan dalka iyo dibadiisa iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inay ka qayb qaataan caawinta iyo garbistaagga walaalahooda ay abaartu saamaysay waxaana madaxweynaha uu sheegay in haatan haddii aan xaaladda laga qaban laga yaabo in bilaha soo socda ay kasii darto xogtii iyo muuqaalkii iyo dhabtii adduunka loo soo bandhigay iyo qeeldaantii ay sameeyeen hay-adihii soomaaliya yababaha u bandhigayna adduunkana lacag badan bay ku heleen oo ayna markii hore haysan haddana aan rajaynayno in waxqabadkuna uu muuqdo waxqabadkii laftigiisa uu muuqdo aynan wax yaroo diyaarad lagu keena iyo aynan waxay noqone sida ugu habboonna dadka loo saacido maxaad sida loo caawinaya laftigeedu sidee noqonaysaa deegaankan iyo dalkan hantida ugu badan ay leeyihiin waa xoolo xitaa dadkan soo barakacay ma xoolaa loo iibinayaa ma xoolaa loo lagu caawinayaa ma waxaa ma wixiibaa kaash loo siinayaa ma cuntaa lasoo rarayaa hadba kayfiyada ugu habboon oo ay dhibaatayaga duruuftooda iyo xaaladoodu ay ku sabata bixi karto in loo caawiyaan oo taasna si looga fakaro kuha ku abboon baahidooda miyi iyo magaalaba way saamaysay abaartu maxaa yeelay dadka magaalada degan ama ganacsadaha ama magaalada ku nool nolosha ay ku tiirsan yihiin oo ay aada u isticmaalaan inta ugu badan waxay ka timaadaa xoolaha dadkana waxay hantida ay leeyihin qani ku yihiin lagu yaqaanaa soomaaliya waa xoolaha nool xoolihii baa abaari ku dhacday magaaladii baa saamaysa wixii oo dhani waxay isla noqdeen runtii wax oo abaartii ay kala gaartay saameynteedii maa runtii waxaan aada iyo aad u adkeynaynaa meel kastoo la joogo dadka reer galmudug iyo soomaali dhammaanteedba anagu walaalka soo soomaalida dhibban si u dhibban yahaan ma saameynaysa waana isku mid ahna laakiin reer galmudug waxaan si gaara ugu baaqaynaa inay kuwa dabadda jiraahayna dadka gudaha jooga xaaladooda iyo kuwooda sii liita ay aada iyo aada isugu isugu howlaan wixii guudna sideeda loo sheegay ay ku tabarucayaan gudiyada iyo mas-uuliyiinta arrintaa u taagan hadday tahay degmo degmo iyo hadday tahay si guud inay usoo diraan si gaar gaarana ay dadka ugu dal iyo dibadba xoogaa loogu noqdo oo loo caawiyo aad baan carabka ugu adkeynaynaa ugula celcelinaynaa waxaan rabnaa sidoo kale inaan ilaahay barino sida la sheegay yunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho